habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idinana kuwooda ugu waaweyn faahfaahino ka soo baxaya dagaal xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo soo xiray kalfadhiga labaad ee mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya shirka gogasha dhaqanka iyo midnimada mid ka mid a beelaha soomaaliyeed oo muddo laba maalmood ah ka socday magaalada oo ka socan doona magaalada muqdisho oo ka furmay gudaha caasimadda taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo kormeeray hoggaanka gaadiidka booliiska iyo qaybta nabadgelyada waddooyinka taraafikada dibaddana waxaa ugu dooroon maxkamadeynta imraan khan oo ka bilaabatay gudaha waddankaasi bakistan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegaystayaal caawa waa sabti axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha saddexaad maarsa sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan ah ayaa caawa idiin waramaya warkii oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaalo xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool una dhexeeya ciidamada somalilan iyo ciidamada la magacbaxay xoogaga dib uxoreynta gobolada icc khaatuma siduu kusoo waramayo waryahayaga yuusuf cabdi shireh oo laascaanood kasoo waramay
waxaa hadda degan xaaladda magaalada laascaanood kadib dagaal ilaa saaka ka socday jihooyinka bari iyo galbeed ee magaalada laascaanood wararka hordhacay waxay sheegayaan in khasaare xoog leh oo dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalka dhinaca somalilan waxay sheegeen iyagu in uusan khasaaro weyn kasoo gaarin dagaalka sidoo kale waxay soo bandhigeen maxaabiis si lamida sidaasi dhinaca maamulka khaatumo ama s c ayaa iyana soo bandhigay maxaabiis kale oo ay sheegeen inay ka mid ahayeen saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii saaka ka dhacay duleedka magaalada laascaanood duqaymo ayaa kusoo dhacay gudaha magaalada laascaanood kuwaas oo lala beegsaday goobo ganacsi iyo guryo ay lahaayeen dadka rayidka bashiir xaaji cali jamaal oo ah gudoomiyaha hogaanka s c oo la hadlayay warbaahinta dalsan ayaa beeniyey in ay iyagu jebiyeen xabajoojintii lagu heshiiyey wuxuu ku eedeeyey hogaanka somalilan inuusan diyaar u ahayn xal nabadeed in lagu gaaro xiisada laascaanood
runtii dagaal qadheer ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada laascaanood ay soo qaadeen jabhadda argagixisadii hilaadii afartii iyo shan iyo afartan daqiiqo oo subaxnimo waxay soo qaadeen weerar ballaaran waxay ka soo qaadeen jihadaha bariga laakiin nasiib wanaag ciidamada s c ayaa u jilib dhigay waxaana laga dhigay wax dhintay wax dhaawaca iyo wax baxsaday hubkii ay haysteenna waa laga furtay maxaabiisna waa laga qabtay wallaahi dhinaca iyaga dee meel kolley dagaal ka dhacay khasaar waa imanaya dhimashaya dhaawac xagga iyaga dhimashadu ma badna dhaawacuse xoogaa waxaad moodaa dhowr iyo toban ilaa dhowr iyo toban inuu yahay xagga madaafiicda ay kusoo garaaceen magaalada waxay sidii horeba ay ugu garaac jireen uma aaba yeelin waxayna bartilmaamsadeen cusbitaallada iyo iyo sidoodii masaajidada iyo guryaha iyo markaa waa gartay maxaabiis bay soo bandhigeen ay sheegeen inay ka qabteen dagaalka oo ay leeyihiin maamulka puntland bay ka tirsan yihiin iyo ciidankooda daraawiishta arrintaas maxaad kala socotaan
waa been had iyo goraalka waa ku andacoodaan puntland baa dagaal ku jirta haddii cidi dagaalka ku jirtana sidii horey aan u sheegnay aan u caddaynay waa dadka ehelka u ah ay ehelka yihiin dadka s c oo laga yaabo xataa inayn dagaal ku jirin ay meelaha maaragtay ka qabteen oo dadkii magaalada deganaa horey magaalada u deganaayo de meesha dagaal ku dhacayna waa meesha maaragtay wayse soo gaadhaa dadku wayse soo gaadhaa halkaana waad ogtahay roobab baa ka ka da-ay shalay ilaa daraad waxaa laga yaabaa dadkii soo guurtada ah ee maaragtay halkaa deganaayee dadkan ehelka ay ahaayeen inay halkaa ka qabsadeen laakiin dagaal puntland ku jirtana ma jirto mar alla marka ciidamada s c ay xanuujiyaan goobta laga helo ee la laayo ayay had iyo goor waxay ku andacoodaan waxaa ku jira puntland iyo dad kale iyo dowladda federaalka markaa waa been warkaa uu sii daayey nin sheegtay inuu malaxu yahay maaragtay huwantan argagixisada ee halkan ku sugan
xaaladda magaalada laascaanood ayaa maalmihii lasoo dhaafay deganeed waxaana guuldaraystay dadaalla ay waday dowladda etoobiya oo ay ku doonaysay inay wadahadal isugu keento labada dhinac kadib shuruudo adag oo ay la yimaadeen dhinacyada colaadu ay u dhexayso yuusuf cabdishire wararka dalsan laascaanood
aad buu mahadsan yahay waryahayaga yuusuf cabdi shire oo laascaanood nagaga soo waramay geesta kaleetana gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa soo xidhay kalfadhiga labaad ee mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu kusii dheereynayo xasan cabdulqaadir aniilka
gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa maanta soo xiray kalfadhiga labaad ee golaha shacabka ajandaha kulanka oo ahaa dhaarinta xildhibaan mukhtaar maxamed mursal borow oo dhowaan laga soo doortay magaalada baydhabo iyo hadaljeedinta gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha ayaa dulmar ku sameeyey howlaha u hirgelay golaha shacabka wuxuuna mid mid u dul istaagay qodobo muhiim ah oo ku aadan ansixinta sharciyada ay soo gudbiso xukuumadda iyo fadhiyo kale oo muhiim u ahaa golaha iyo guud ahaan dowladnimada soomaaliya
waxaa soo gaaray hintisharyeedyo badan oo muhiim gaara u ah dowladnimada waa alla mahadiis inaan dhammaan hintisasharyadaas uu golaha go-aan ka gaaray ayna isugu jiraan kuwo loo gudbiyey golaha caqabka sare iyo kuwo loo gudbiyey xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si uu u meelmariyo hindisharyeedyada waxay kal yihiin shuruucda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saxiixay waxay yihiin kow sharciga cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman oo goluhu ansixiyey isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saxiixay maarso kowdeeda labo sharciga korontada goluhu ansixiyey isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu saxiixay maarso maarso kowdeeda saddex sharciga hay-adda nabad sugudda iyo sirdoonka qaranka oo goluhu ansixiyey isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk uu saxiixay isla maarso kowdeeda shuruucda madaxweynaha loo gudbiyey ee saxiix sugaya hindisharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliyeed labo hindisharciyeedka dhiirigelinta maalgashadayaasha iyo maalgashiga saddex hindisharciyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta iyo hindisharciyeedka nidaamka maaliyadeed ee lagu hagayo khayraadka dhulka hoostiisa qeybta saddexaad hindisharciyeedka shuruudaha loo gudbiyey golaha aqalka sare oo weli madaxweynaha saxiixin oo weli lagu soo celinin hindisharciyeedka socdaalka hindisharciyeedka la dagaalanka argagixisada hindisharciyeedka dhowrista xogta dadweynaha afar hindisharciyeedka horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga shan hindisharciyeedka maaraynta deegaanka booqashada deegaan doorashooyinka xildhibaanada sameeyeen mudane xildhibaano intaan ku guda jirnay kalfadhigii koowaad iyo kalfadhigan labaad ee maanta inoo xirmaayo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa gaaray deegaan doorashodeegaan doorashadooda booqasho deegaanashadooda booqasho ku tagay ayaga oo u kuurgalay dhammaan arrimaha arrimaha lagama maarmaanka u ah bulshada gaar ahaan caafimaadka waxbarashada iyo amniga xildhibaanada oo ay weheliyaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanada ayaa ka qayb qaatay ka qayb galay degaal lagula dagaalka lagula jiro kooxaha khawaariijta waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa xildhibaanada isu xilqaamay in ay ka qayb qaataan dib u xoraynta deegaanada iyo sidoo kale in ay in bulshada ay helaan adeega dowladnimo waxaa husin mudan in golaha shacabka kalfadhiga kalfadhigan labaad uu gutay waajib dastuuri ah una ansixiyey shuruuc muhiim u ah amniga oo ay ka mid yihiin sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka qaranka dhammaanteen aan si wadajir ah u guntino sidii aan garab si aan garab iyo gaashaan hiili hoo ula garab istaagi lahayn ciidamadeeni oo habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka iyo dowladnimada
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii wariyahayaga xasan cabdulqaadir dhinaca kaleetana taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa kormeeray hogaanka gaadiidka booliiska iyo qeybta nabadgelyada wadooyinka taraafikada sida ay ku waramayso wariyahayaga faatimo cabdulqaadir
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuta salub axmed firin ayaa kormeeray howlmaalmeedka hogaanka gaadiidka booliiska iyo qeybta nabadgelyada wadooyinka ee taraafiko kormeerka taliyaha qeybta nabadgelyada wadooyinka ayaa hadar dargelinta howlaha shaqo iyadoo la tixgelinayo ayuu yiri taliyaha cabashada ka timaada dadweynaha islamarkaana kormeerka taliyaha ayaa ku qotomay u kurgelida xaaladaha ay ciidanka ku shaqeeyaan iyo qaabka ay shaqadu ku socoto dhinaca kale jenaraal sulub ayaa tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin wax kasta oo shaqada dhaawici kara sida muqaadaraadka shakhsiyaadka lidiga ku ah ammaanka kooxo burcada oo xiliyada qaar dhac ka geysta qeybo kamid ah magaalada muqdisho iyo dhaqamada kale ee wax u dhimaya ayuu yiri hanaanka shaqada dowladnimo intaasi kadib taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sulub markii uu dhammeeyey kormeerka goob fagaaraha ayuu ciidanka kula hadlay waxaan aaminsanahay shaqada aada haysaan ood u haysaan dalka idinkoo matalaya ciidanka booliiska soomaaliyeed in shaqada oogu adag inay tahay baan aaminsanahay shaqada oogu qiimaha badanna inay tahay waxaan rajaynayaa inaad dadaal dheeriya aad ku dari doontaan oo aad maaragtay labanlaabaysaan shaqada aad maaragtay u haysaan dadka iyo dalka intaba ood ku matashaan maaragtay waajibaadka uu leeyahay ciidanka booliisku qaybta maaragtay arrimaha bulshada iyo ilaalinta nabadgelyada annagu guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay ka shaqaynayaan waxay ka shaqeeyaan horumarka iyo ilaalada iyo badqabka ummadda soomaaliyeed ama muwaadin kasta oo maaragtay u baahan in la caawiyo waxaan rajaynayaa inay noqdaan ciidanka booliisku ciidanka ugu maaragtay kalsoonida badan loogu kalsoonida badan yahay ee shacabka ugu dhow ciidamada qalabka sida awalba way ahaayeen ilaalada nabadgelya nabadgelyada wadooyinkuna kuwii horseedka u noqon lahaa kalsoonidaas inay noqdaan waxaynu u noolnahay sida dalkeennu uu u nool yahay duruufaha uu dalkeennu ku jiro nabadgelyo darrada iyo dhaqaalo yaraanta laakiin dadaalka aynu inagu samaynayno waxaan rajaynaynaa waxyaabo fara badan oo caqabad ku ah maaragtay horumarka dalka inaynu sahallo inayn ka gudubno marka waxaynu ku shaqayn doonnaa isku tashi isla xisaabtan asluub kalaamar qaadasho iyo sidii aynu ugu jilacsanaan lahayn ummaddeenna iyo dadkeenna aynu maaragtay aynu u shaqaynayno inu adeegayno waxaan idinka rajaynayaa ciidankan ilaalada maaragtay waddooyinka inuu noqdo ciidanka ugu bisaylka badan haddaba waa tihiinoo waan ogahay maaragtay culayska ka jira shaqada aad haysaan tira yaraanta iyayna caajis idin gelinin qalab yaraanta iyayna caajis idin gelinin waxaa la yidhaahdo kaashada saraakiisha iyo ciidanka booliiska ee ciidanka booliiska ee jooga maaragtay rugaha iyo fadhiyada aad ka shaqaynaysaan ciidanka isgoosyada jooga kaashada waajibaadka waad la leedihiin way idinla leeyihiin wax ciidanka booliiska sargaal kasta iyo askari kasta meeshuu marayo waa taraafika waa nabad ilaaliyaha nabadgelyada waa isku waxaynu nahay maaragtay shaqaynu nahay askari kasta oo ciidanka booliiska ka tirsan ama ciidamada qalabka sida meel aad dembi ku aragteen ama shil uu ka dhacay ka ugu dhow baad kaashan kartaa ama militari ha ahaado ama nabsugid ha ahaado ama booliis ha ahaado faadumo cabduqaadir raadi tv
halkaduurkaasi habeen aad ka dhegeysaneysaan oo raadiyaha dalsan ee muqdisho ugu dambeyntiina maxkamadeynta ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan imraan khan ayaa ka bilaabatay gudaha waddankaasi bakistan maxkamadda inta ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan imraan khan ayaa bilaabatay iyaduu jiro banaanbaxyo waaweyn oo ay sameynayaan taageerayaashiisa qareenada ayaa ku sugan maxkamadda iyadoo gawaarida markaasi imraan khan ay goobtu soo gaareen hase yeeshee imraan khan ayaana kasoo degan gaarigiisa kaliyaha gaarka ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi bakistan shabaas shariif oo ka hadlay shirka jaraa-id ayaa sheegay in maxkamadeynta ay bilaabatay qarinaduna ay joogaan laakiin imraan khan uu weli markaasi ku jiro gudaha gaarigiisa sida uu sheegay kaaliyaha haddii imraan khan uu gaarigu kasoo dego uu gudaha u geli doono ee maxkamadeyntu ma jirto buu yiri wax caqabad ah oo kaga imaan doonto dhinaca dowladda booliiska iyo weliba sharci fulinta sida laga soo xigtay ata tar ninka la yidhaahdo ee ah kaaliyaha gaarka ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi bakistan jabaad shariif ayaa waxa uu haatan garsoorku uu sheegay ama uu haatan uu ku sugan yahay xarumaha garsoorka ra-iisul wasaarihii hore ee wadankaasi bakistan cimraan khan cimraan khan ayaa banaanka maxkamadda markaasi amar ka siinayay shaqaalihiisa isaga oo ka dalbanayay inay isdejiyaan si loo xaqiijiyo dib u dhac ku imaan kara dacwadda maxkamadeyntiisa warkii habeenaad caawa kala socoteen dalsan muqdisho waa nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel